in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdih illahu falaa mudila lah wman yudlil falaa hadiya lah washhadu an laa ilaha ila allah waxdahu la shariika lah washhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli cla muxamadi wcla aalihi waasxaabih wman tabicahum biixsaani ila ywmi اddiin ama bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii taysiiru lwusuul ilaa qawaacid lusuul waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay xukunka wadciga ah xukunka wadcigaa afaran loo qaybiyey qismigiisa koobaad wuxuu ahaa maa yadharu bihi lxukmu wax xukunku ku daahirayo afar shayu ka koobnaan doona nuucaas waxa weeyaan waa cillo iyo sabab shardi iyo maanic intaas weeye marka cillada ayaan ku jirnay laba tacriif ah cillada loo sheegay in la yidhaahdo inaha almacna aladii callaqa sharcu alxukma calayhi oo aan soo sharaxnay iyo in la yidhaahdo albaacifu lahu calaa ihbaatihi markaasaa shiiku wuxuu yihi wahaada owla wahaada owla unbaa noo dhimana sharaxeeda wuxuu leeyahay taxriifka dambaa kii horeeta ka sii fiican sababta uu leeyahay maxay tahay sababka uu leeyahay waxay tahay qolada mutakalimiinta oo qolo baadiyaysan ah ah waxay qabaan ina alaxkaama sharciya laa tucallalu bilaqraad axkaamta sharciga ah laguma cileeyo qarad lama yidhaahdo allah xukunkan markuu dejiyey xikmad hebluu ka lahaa lama yidhaahdo saasay leeyihin ilaahay sharcigan markuu sharciyeynayey xukunkan xikmad hebluu ka lahaa lama yidhaahdo saasay leeyihin sababtay u leeyihiinna waxay yidhaahdeen marka la yidhaha cilaaya waxay yidhaahdeen haddii qaayo mucayana asagoo kale axadku uu shay jireeyo waxay keenaydaa qaayadaas helitaanka la helayo inuu asagu ku kaamil noqonayo haddii waxay yidhahdeen uu xubun u jireeyo axad qaayo mucayana in la soo xasiliyo waxaa imaanayda qaayadaas soo xasiliddeeda inuu asagu ku kaamil noqonayo ilaahayna awalu kaamil aha waxaa ka dhalayda inaan nidhaahno ilaahay baa wuxu u baahan yahay wuxuu ku kaamil noqdo sidaas darteeda axkaamta allaah waa iska jireeyamaan xikmad kama laha saasay u cileen waxay tahay waxa loogu jawaabaa marka allah subxaanahu wa tacaalaa qaradka uu u jidaynayo xukunka iyo maslaxadda ku jirtaa ma ahan mid u laabanayda linafsihi iyo daatadiisa ee waa mid u laabayda lilcibaadi tafadulan minhu addoommada maslaxadka ugu jirtaa waa maslaxad addoommada u soo xasilayda ee ma ahan maslaxa asaga u soo xasilayda asaga nuqsaanba male awalu kaamil ahaa marka markuu xukunkan jidaynayo qaradka uu ka leeyahay qaradka waa maslaxa addoommada u soo xasilayda sidaas weeyaan ee ma ahan asaga inuu maslaxad ku gaarayo xukunka asagu waa qani kaamil ah marka sidaasaa loogu jawaabin qolada mutakalimiinta oo qolo baadiyaysan ah wa sababun sababkiiaan hadda gelaynaa sababka luquu leeyahay sababku isdilaaxna waa leeyahay aqsaamna waa leeyahay sababku sababka luquu leeyahay luqadiisa waxaa la idhahdaa kullu shayin yutawasalu bihi ilaa kayrih waa taxriifka sababka ugu dambeeya jawhari uu ka soo naqliyey qaala aljawhariyu wasababu alxablu waxa weeyaan sabab luqada carabiga xariggaa lagu yidhaahdaa falyamdud bisababin ila asamaa uma lyaqdac falyandur hal yudhibana kayduhu maa yaqiid waxa weyaan sabab xariggaa lagu yidhahdo luqada carabiga aayadda midda ku jirtaana waa xariggaas qofka isla nabi maxamed alla u gargaari maa xarig inta guriga saanqaafkiisa ku xirto halkaas ha iska xiro ee ha isdeldelo ceraha u dhinto ilaa gargaarka waa iska imaana ma baaqanayo marka isdeldel intaadan murugo u dhiman marka sababka xarigaasaa la yidhahda luqada carabigaa waxaa kaloo la yidhahdaa dariiqana waa la yidhaahdaa laakiin ka qaacid ahaan marka luqada sheeg lagu yidhah waxaa leedahay kullu shayin yutawasalu bihi ilaa kayri waxa weeyaan sabab xagga luqada waxaa la yidhahdaa shay kasta oo qayrkiis lagu gaaro oo wax kale ku gaarsiiya sababaa la yidhaahdaa sabab aa la yidhahda taasu waa luqadii xagga istilaax ahaan maxaa la yidhaahdaa bal fiiri sadarka ugu horeeya bogga kale wa cinda alusuuliyiin culimmada usuuliyiinta agtooda waxaa la yidhaha sabab maa yalzamu min wujuudihi alwujuudu wa min cadamihi alcadamu lidaatihi waa kaasaa sabab sabab waxaa la yidhaahdaa maa yalzamu waa shay uu ka laasimayo min wujuudihi asaga la helitaankiisa alwujuudu helitaan musababkii la helo haddii sabab la helo waxaa laasim ah musababkii in la helo waa laasim ma baaqo karo ma baaqo karo maalan zawaalu shamsi sababu wujuubi salaati duhri qoraxdu cirka dhexbartankiisa inay ka suushaa waa sababu wujuubi salaati duhri salaatu duhr inay waajibto sababkeedii weeye hadday marka qoraxdii suusho ma dhici karto wujuubkii in la waayo waa laasim duhur inuu waajib yahay markaas in la tukado ciddii ehel u ah ciddii ehel u ah takliifka markaas waajib uu ku noqonaa marba haddii sabab la helo musababkii waa in la helaa marka waxaa la idhaha maa yalzamu min wujuudihi alwujuud waa shay jiritaankiisa jiritaan ka dhalanayo asaga jiritaankiisa waxaa ka dhalanaya musababkii shaygii uu sababta u ahaana inuu jiro taasaa ka dhalanayda wa min cadamihi weynta sababka la waayana alcadamu weynaa ka dhalanayda dii sababka la waayo waa in musababkiina la waayo lidaatihi daati sabab sababka dartiisna loo waayo lidaatihi daati sabab sababka dartiis loo waayo daatada nafta waa la yidhaahdaa daatuka algu leey adiga naftaada daatada waxaa kaloo la yidhaahdaa min ajlina waa la yidhahdaa daatada bimacnaa saaxibna waa ku timaadda marka daata mar walba ogow macnahay ku imaanayda meesha u munaasibkaa marka haddii la waayo sababka waxaa ka dhalanaa musababkii in la waayo weliba daatada sababkana loo waayo wax kale loo weynaa liajli sababa loo weyna maalan haddaan qoraxdii suulin oo la waayo qorax suuliddii duhurkii wujuubkiisii waa la weynaa wuxuuna la maqan yahay lidaati sabab waxaa la leeyahay sababkii waajibi laha marka waa isku xiran yihin mana kala haraan sababkiiyaa lalaci kaasna waa isdilaaxiisii kaasna waa isdilaaxiisii waxa weeyaan waxaan gelaynaa marka aqsaamtiisii afar shay ayaa sabab lagu idlaaqaa afar shay aa sabab lagu idlaaqaahoo fuqahadu ay sabab ku magacaabaan matniga fiiri marka waqad istacmalahu lfuqahaa'u fuqahadii waa isticmaaleen sabab fii maladii kii ay u isticmaaleen yuqaabilu lmubaashara mubaasharada ka soo hor jeeda haddii arrin ay dhacdo oo dhib uu dhaco waxaa dhici karta dhibkaas in qof sababta uu leeyahay qofna uu la baashiro asagu toosba u sameeyey tusaale qofaa god dheer qoday ama ceel qoday qofaa is yidhi fiiri bal godkan wuxuu ahaa midaanta gadaal ka yimi hore ugu tuura marka sabab yaa ah qofkii godkaas qoday yaa ah mubaashirna yaa ah toos ficilka ula baashiray kii ku tuuray marka hadda meeshaas dhibka ka dhacay labadaas qofuu ku tacalluqaa waa sabab iyo mubaashira yaalla qaacidadu waxay tahay sabab iyo mubaashir hadday kulmaan mubaashirka la hormariya oo damaanadda la saaraa ilaa inay tacaduro maahane dii laakiin la waayo mubaashir markaasaa laydha horta kii sababta lahaa wax malagu leeyay dii mubaashir la waayo laakiin haddii fiir ceelaan qof qoday waa darooriye ceel dheeruu noqday qofaa fiiriyey midaa ku tuuray kii ceelka qoday waxaa la leedahay sababu ahaa hadduusan ceel qodin meel wax lagu tuuro lama arkeen marka dilka waxbuu ku leeyay kii ku tuurayna mubaashira leedahay isagaa la baasharayba mar hadday sidaas tahay waxaa lagu leeyahay qofkan damaantiisii kii ku tuuray mar hadday labadooda kulmaan mubaashirkaa la hormariyaho qaacidadu waa saas laakiin haddii la waayo oon mubaashirma jirinoo qofkaanu ceelkaanu qoday qofkaanu iska socda habeen dheelmanayo warka inaad dalaq iskaga yidi markaas waa la fiirina waxaa la leeyahay mubaashirkii lama hayo mubaashirmaba jiraba waxaa jiray oo kaliya sabab soo maahan mutasabibkii ma lagu leeyahay mase laguma laha markaasaa la raadina masaladii fiqigeeda waxaa la leeyahay meesha inuu ka qodo xaq ma u laha mase uma lahayn gurigiisiuba ka dhex qod cidna soo guriga sooma galma dhihino tuug habeen dheelmaayuu ahaa markaas isagoo alaab raadayu dalaq ku yidhi waxaa la leeyahay ninkaan dulmi ma samayn sababtan xaq u lahaa inuu sameeyo qofkan asaga iskaga dhacay laguma laha waa cudur aa laleeya aye qofkaanu dhul oo mawaad ahoon cidna milki ulahaynu ka dalooliya ceelka si uu milki ugu yeesho ma garatay qofkaana ku dhacay laguma laha aa laleeya xayl xaqu lahay ceel qoto meeshau ka qotayna qofna ma leh qofkaanu dariiqii geeskiisii ka qoray waddo weynoo maraydu is yiri barkad meesha ha ku noqoto agteedu ka dalooliyey qofkii habeenkii dheelmanaya cagta lehel ku dhacay waa lagu leeya waxaa yidhi yaa waddada ka qodku yidhi qofkaanu beer islaameed uuba ka qoda iyo guri islaameed dhexdiisba qofaa ku dhacay waa lagu leeyahay alaleey marka waxaa la fiirinaa haddii mubaashir la waayo qofka sababta sameeyey sababtu ma u banaaneen ma u banaaneen iyo uma banaanayn labayna noqonaysa inuu milki islaameed ka qodo iyo inuu waddada ka qoro labadaas waa lagu leeyahy inuu milkigiisa ka qoro iyo dhulka mawaadka inuu ka qorana laguma laha waa tii sidaas ahe calaa kulli xaal imaam shahiidka iyagu hadda fiqi maahayn usuulu ahaaye ku soo laabo waxaa tira marka mubaashir iyo waxaa kala jira mutasabir marka qofka sababtaa sameeyey usuuliyiintu waxay ku magacaabeen iyo fuqahaduba sababay yidhahdeen waqad istacmalahu waa isticmaaleen alfuqahaau fuqahadu sabab waa isticmaaleen fii maa shayay u isticmaaleen yuqaabilu lmubaashara mubaasharada ka soo horjeeda wadaalika mihaalkii kalxafri ceel qodid oo kale weeye maca tardiyati ku ridid ayadoo jirto ceel qodid iyo ku ridid waa labay kalata ceel qodidda midaa sameeyey kaasu mubaashir ma ahan ee muxuu yahay mutasabib weye waa sababu la yimi tardiyada kan ku rido ku shal weyna waxa weeye waa mubaashir waa mubaashir wadaalika kalxafri ceel qodiddii oo kale weeye maca tardiyati ku ridid ayadoo la jirto kuridid maahan ku dhicid waa ku ridid isagaa ku riday marka labadaas ma hadday kulmeen qaacidadu waxay tahay waxa weeyaan almubaashiru muqadamun cala almusabibi sidaasay qaacidadu taas waa la yidhahdaa oo sabab waa la yidhaha xagga dhig mid labaad wa fi lcilati waqad istacmalahu lfuqahaau fuqahadu waa isticmaaleen sababkii fii cilatil cilla cillada cilladeeday u isticmaaleen cillada cilladeeda tanna maxay tahay qof ayaa fallaar qaatayoo riday waa ay oroday qofkii ku dhacday qofkii waa dhintay cillada waa maxay qatliga keentay cillada qatliga keentay waa maxay waa asiibidda ku dhicidda weeye haddaysan ku dhicinay garab marto miyuu qofku dhima laha ma dhinteen soo maa casiibiddaa cillatul qatli ah qatliga yaa keenaan ula jeedna qisaas kama hadlayno qatliga dembiga meesha ka dhaco qatliga maxaa i keeno cillo u ah cillada qatliga keentay waa asiibidda asiibiddana yaa cillo u ah soo tuuriddii haddaan la soo tuurin kuma dhacdeen waxaan leenahay marka soo tuuriddoo ramyigaa waa cillatul cilla qatliga cilladii keentay oo asiibidda aheed ay cillo u tahay taasna sababay yidhaahdaan fuqahadu cilatulcilla marka maxaan leenahay alramyu cilatu cilatilqatli alramyu cilatu cilatilqatli dilka cilada keentay cilladii keentay wey dilka cillada keenta waxay aheed alisaaba isaabadana cillada keenta waxay tahay alramyu fuqahadu ramyigaas sababay ku magacaabaan oo cilatulcillaga sababay ku magacaabaan waa macnaha kale waqad istacmalahu lfuqahaau fuqahadii sabab waa isticmaaleen fii cilati lcilati cillada cilladeeday u isticmaaleen wadaalika mihaalkii ka ramyu tuuridoo kale weeye fi lqatli dilka dhexdiisa xaalu ahaaday lilmowti liajli lmowt mowt dartiisna loogu tuuro qofku inuu dhinto darteed marka waxa weeyaan ramyigu waa cillo wuxuu cillo u yahoo keenay isaabada asiibiduna waa cillo waxay cillo u tahay qatliga oy keento khalaas cilla la yidhahda haddana macno saddexaadoo lagu idlaaqo sababka wa fi lcila waqad istacmalahu waa isticmaaleen sababkii alfuqahaau fi lcilati cillay u isticmaaleen cilladaasoo biduuni shardihaa shardigeedii ka sokay ahaatay shayga saddexaad oo fuqahadu cillo u isticmaalaan wshayga saddexaad oo ay fuqahadu sabab u isticmaalaan wuxuu yahay cillo shardi wujuubkii ka maqan yahay miaal qofka hadduu maal milkiyo sakagoys ah oo nisaab ah milku nisaab waa sababu wujuubil cilla aa laleeyahay hadda waxaa rabaa waa sababu wujuubi zakaa aa laleeyahay milku nisaab qofku hadduu maal sakagoysa lahaado oo uu milkiyo waxaa la leeyahay waa sababu wujuubi sakaa aa laleeyahay ilaa milku nisaabku waa cillatu wujuubi sakaa sakadu inay waajibto cilladii keenayday weeye laakiin milkiga aad heshay hadduusan shardi helin sakadu kugu waajibime shardigaas waa maxay waxa weyaan alxawl waa in sanad soo wareego waa in sanad soo wareego haddii maalku yahay lacag dahab geel ari lo curudu tijaara maxaan saas u leenahay maxaan ka ixtiraasaynaa waxa weye wixii dhulka ka soo baxay wax alla wixii dhulka ka soo baxa iyaga hawl looma shardiyo maalinka aad beerta soo goydo waaatuu xaqahu yowma xasaadi maanta aad gurtaaba lagaa raba asaga hawl ma leh laakiin inta kale oo ancaamta oo kale curuudu tijaara oo kale lacagihii iyo dahabkii oo kale marka aad milkido nisaabka waxaa lagu leeyahay waxaa soo xasilay cilatu wujuubi zakaa laakiin shardigay u baahanta haddaan shardigii la helin sakadu waajibme shardigaas waa maxee waxa weyn alhawl waa sanad in la helaa intaan sanada la gaarin marka cilladii way joogtaa xukunkiina weli waa maqanyi muxuu la maqan yahay shardigiyaa ka maqan sababaa la yidhahdaaba oo waxaaba la yidhahdaaba sababu wujuubi zakaa milku nisaab marka cillo aan shardigeedii waajibi lahaa xukunka la helin sababaa lagu magacaabaa waqad isticmalahu sababkii waa isticmaaleen alfuqahaau fil cilati cilladii u isticmaaleen cilladaasoo biduuni shardihaa shardigeedii ka sokay ahaatay oo shardigeedii ka maqan yahay wadaalika mithaalkiina ka nisaab ka milki nisaab weeye nisaab inuu qofku yeesho ka nisaab ka milki nisaabi waa qofku inuu milkiyo nisaab nisaabkaasoo biduuni alxawl sanad ka sokay ahaaday oo weli sanadkii gaarin marka qofka milki nisaab marka laga helo ciladii xukunka waajibileed waa la helay laakiin haddana xukunkii waajib maahan oo sakada aha wuxuu la waajibu diiday shardi wujuubkiiya maqan oo ah xawlkii macnaha afraad oo lagu idlaaqo sabab wuxuu yahay cilada laftirkeedaba oo waa isku mid markaas cilada laftirkeeda waxaa lagu magacaabaa sabab cilana shalan soo baranayo inaha almacna aladii callaqa sharcu alxukma calayh waa macnaha sharcigu ku xiray xukunka macnahaas laftirkiisana sabab waa la yidhahdaa markaas mutaraadifaanay noqonayaan welidaas sabtagada usuliinta gablaa yidhi cillo iyo sabab ma kala ahan laba shay ee waa isku mid waa isku mid laakiin sawaab ma ahan qowlkaas in la kala farqiyaa wanaagsan markale marmaray kulmayaan marmar ayay kulmayaan marka cilada nafteedana sabab waa lagu magacaabaa wa fi lcila waqad istacmalahu sababkii waa isticmaaleen alfuqahaau fi lcilati ciladay u isticmaaleen nafsiha wadalika mihaalkii kalqatli dilkii oo kale wey lilqisaas xaal u sugnaaday waxa weyaan haddii qofku qof dilo oo saddex sifa laga helo alqatlu alcamdu alcudwaanu saddexdaas marka laga helo qisaasaad u waajibta dadkii iska lahaa dhaxalka qisaasay xaq u yeeshaan marka qatligaas sababna waa la yidhahdaa oo sababu wujuubilqisaas waa la yidhahdaa cilatu wujuubilqisaasna waa la yidhahda labada waa lagu magacaabi karaa labada waa lagu magacaabi karaa laakiin farqi yaraa jira bal meesha sharxaa fiiri wa fil cilati nafsiha meesha uu yidhi qowluu yidhi wa fil cilati nafsiha yutlaqu sababu sababkii waa la itlaaqaa cala alcilati ciladaa lagu itlaaqaa cilada asharciyati sharciga loo nisbeeyey kaamilatan xaalay tahay mid dhammaystiran wa calayhi itlaaqaas akaru ahlilusuul ahliusuulka aarkooda ku tegey oo isku mid inay noqdaan marka wey macnuhu wa haadaa kan huwa listicmaalu raabic waa isticmaalka afraad wa bi haadaa isticmaalkaas yakuunu sababu sababkiya wuxuu noqonaa acama mid ka caamnimo badan min alcilati cilada fa kullu cilatin cilo kastaaba sababun waa sabab walaysa kullu sababin sabab kastaa cilatan maha marka waxaa ka dhexeeya cumuumun wa khusuusun mulaq cumuum iyo khusuus mutlaqaha ka dhaxayna maxaa yaele waxaa ballaarana macno ballaaran waxa weye sababka ilaa saddex shay oo la yidhaahdo sababaan soo ogaanay cillana laga yidhaha saddexdaas haddana cilo kastana sababaa laleeyahy sabab aa laleeyahy fiiri marka fain daharat ilmunaasaba haddii munaasabadii muuqato fa huwa cilatun wa sabab xukunkii sharcigu wuxuu ku xidhay cala ciladan xikmadda uu ugu xidhayna waa noo muuqata oo maalan xadka zinadii waxaa nidhi xikmaddii waa xifdu nasab oo waxaa nidhi qisaasta xikmadda ku jirtaa waa xifdu nufuus oo waxaa nidhi xadka oo qamrada xikmadda ku jirtaa waa xifdu alcuquul oo waxaa nidhi xadka sariqada tuugga in gacanta laga jaraa xikmadda ku jirtaa waa xifdu lamwaal haddii xikmadda la garto waana sabab waana cilow aaladeed haddii la garto ciladda haddaan la garan marka fiir fa in daharat ilmunaasabatu munaasabadu hadday muuqato fa huwa cilatun waa cilo wa sababun waana sabab wadaalika mihaalkii kal iskaari oo kale iskaarka sharciga xukunka ku xidhay oo yidhi cabitaankii marqaan laga helaa waa xaaraan xikmaduna waa cadda kal iskaari oo kale weeye cilatun huwa iskaarku cilatun waa cilo ciladaasoo litaxriimi lkhamri khamrada la xarimideeda u sugnaatay wa milu caqdi lbeyc wa milu caqdi lbeyc beeca gudidiisa oo kale caqdiga addaalli tusaya cala ridaa in qofkan iska gaday shayga uu raalli ku yahay binaqli lmilkiya inuu milkiyaddii iska wareejiyo wa amaa idaa lam tadhar ilmunaasaba haddaan munaasabadu muuqan munaasabadii nooma muuqato sharcigu waa ku xihay xukunkii laakiin xikmaddu ugu xihay annagu ma naqaan annagu ma naqaano nooma muuqan fa huwa sababun waliisa cilla markaas dhihi mayno waa cilla ee waxaan leenaha waa sabab waa sabab aan leenaha waa sabab mar haddaan cilladii aanan anagu fahmi karin iyo xikmaddii miaal ka zawaali waa qoraxda suuridoodoo kale sababun huwa zawaalkii sababun waa sabab sababkoo liwujuubi salaati duhri salaada duhr inay waajibto u sugnaaday qoraxdu cirka dhexbartankiisa markay ka suusho waxa weyan duhura inuu ku waajibay a sharcigii xikmadda meeshaas qorax suulidda loogu xiray salaadaas annagu ma garan karno ma garan karno marka waxaan leenahay waxa weeye zawaalu shamsi sababu wujuubi salaati duhri laakiin dhihi mayno zawaalu shamsi cilatu wujuubi salaad dhihi mayno cilo ku magacaabi mayno ilaa xikmaddii ma naqaan annagu i marka markaan xikmadda naqaan waxaan leenaha waana cilo waana sabab markaanaan xikmadda fahminna waxaan leenaha waa sabab marka yaa caamsan waxaa caamsan sababka maxaa yeele kullu cilatin sabab cilo kastaa sabab un weeye laakiin walaysa kullu sababin cila walaysa kullu sababin cila qisaaskiyaabaa ka mid a qisaaska xikmaddiisa waa fahmi karnaa waa xifdu nufuus waxaan leenaha marka in cilada ah alqatlu alcamdu alcudwaanu cilat lqisaasoo ma ahan waana sababulqisaasaan leenahay sababna waa dhahaynaa cilana waa dhahayna wadaalika miaalkii kalqatli oo kale lilqisaasi xaal u sugnaaday welidaa saas daraaddeed in waxa weeyaan cilada sabab la dhihi karo darteed halkaasaa laga cilaynaa welidaa in cilada sabab lagu magacaabi karo darteed sammuu way magacaabeen culimmadii usuuliyiintu alwasfa wasfiga wasfiga alwaaxida keligiisa wasfigaasoo min awsaafi lcilati cillada awsaafteeda ka mid a juz-a sabab sababka juskiisay ku magacaabeen cillada mar waxa weeyaan xukunka waxa waajibiyaa waa cilla waaxida hadda weysaqaadkaoo kale waxa waajibiya maxaa ka mida maalan annowm waxaa ka mida alxadad waxaa ka mida aklu laxmi iljazuur waxaa ka mid ah waxyaalo fara badan albowl mid kasta waa waajibi kara marna waxaa waajibida dhowr sifo laysku daray qisaasta saddex sifo ilaa laysku daro waajibime alqatlu dil waa inuu yimaado haddaan qofkii qofka dilin loo qisaasi ma loo qisaasi ma waa inuu dil yimaado alcamdu waa inuu kasiya hadduu khada ayaa waa dila laakiin khada waa loo qisaasi ma alcudwaan waa inuu xadgudub ahaa ee qofkan waxa weeyaan xadan u dilaya qaadigaa xukmiyey qofkaas ha la xado markaasaa qofuu amru yidhi adigu fuli hadde cudwaan maahan xaqa ahe loo qisaasi maa ilaa xaquu ku dilay marka waxaa la rabaa saddexdaas in laysla helo marka saddexdooda waa saddex sifo marka laysku daray xukunka waajibi karaan mid kastoo ka mida marka waxaa lagu magacaabi karaa jusu sabab aa laleeya fiiri lama dhihi kara asabab mid kasta hadda alqatlu sababu lqisaas lama dhihi karo xayl keligiis miyuu keeni karaa ma keeni karo waxaan leenahay jusu sabab waa sababkii jus ka mid ah alcamdu maxaan leenahay jusu sabab alcudwaanka maxaan leenahay jusu sabab marka maxay ku kala duwan yihiin waxa weye sababkii iyo jusku waxay ku kala duwan yihiin jusku xukunkii ma keeni karo ilaa ajfaadii la wada helo laakiin sababka markuu dhammaystiray xukunkii keene oo hadda fiiri haddii xukunkan cilooyin badan uu leeyahay mid kasta waa keeni kartaa sida weesaqaadka waxyaalaha waajibiya waxaa ka mid ah annow alxadad aklu laxmi ljazuur maalan waa saddex saddexda mid kasta keligeedii keeni kartaa ilaa xukunka awal cilooyin mutacadid oo kala duwan lah laakiin waxa weyaan haddii dhowr sifoo laysku daray ay xukunka keenayday sifaaddii mid ka mida xukunka keligiis ma keeni karto oo hadda waxa weyaan qatligu keligiis ma keeni karo khadaw keligiis ma keeni karo cudwaan aan qatlila socon ma keeni karo qofkaan qofkan waa la colatan aad u nacabi laakiin ma dilin ha qisaas ka keeni mee marka sifaaddaas oo mutacadidada haddii ciladu ka kooban tahay mid kasta maxaa la idhahdaa jusu saba halkaasna waxaan kaga gudubnay waxa la yidhaahdo sabab waxaan gelaynaa shardi wa min tawaabicihimaa tawaabici alcillati wasabab sababka iyo cillada waxyaalaha raaca waxaa ka mid a ashardu shardiga shardiga luquu leeyahay istilaaxuu leeyahay aqsaamna waa leeyahy wa min tawaabicihimaa tawaabici alcillati wasabab cillada iyo sababka waxyaalaha raaca waxaa ka mid a ashardu shardigaa ka mid a shardiga luquu leeyahay luqada waxa weyan alcalaamatu waa calaamadda faqad jaa'a ashraaduhaa saacaddii qiyaamaha calaamadaheedu waaba yimaadeen shardun ashraad xagga istilaaxana shardiga waxaa la yidhaahdaa sida usuuliyiintu u qeexaan maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi alwujuudu walaa cadamu lidaatihi fiiri sharxa fiiri waa cinda alusuuliyiin markuu yidhi aayadda markuu keenay faqad jaa sharabta waa ka gadaal wa cinda alusuuliyiin usuuliyiinta agtooda huwa shardigii soo qadaro maa shay weeye yalzamu uu ka laasimayo min cadamihi asaga haddii la waayo alcadamu weynaa ka laazimay shardi waxaa lagu yaqaan haddii asaga la waayo xukunkana waa la weyna maalan alwuduu'u shardun lisalaa weesaqaadku waa shardi salaadda haddii weese qaadkii la waayo oon qofku weese qaadan salaaduna ansixi me waa la waayo salaad lidaati shardiga loo weyna shardigaasna qandartiisaysan u ansaxayn ama dahaaro iska dhig weeseqaadku waaba khaase dahaaro dhig ayadaa ka fiicane xayla dahaaro markaan idhaahno weeseqaadka iyo booraysiga iyo kulli waysla soo gelayaan addahaaratu shardun lisixati salaad salaado inay ansaxdo dahaara u shardiya haddii dahaaro la waayo asagoo qofku awooda iska daa qof gaara oo faaqidu dahuurayn dad laydhaahaa jira biyana waawey ciidna waa waaye qof gaara wey qof ciidna waaye biyana waaye qolmu tuleelaha lagu xiray markaas halkaasaad ku xihanta wax u keenayo biyo iyo waa la waaye waa qof gaara kaas xagga naga dhig laakiin qofkiiyoo heli kara biyihii ama caradii dahaara la'aan hadduu tukado salaaddii waa la waayay sooma ma ansaxay marka shardi waa kaasaa maa yalzamu waa wax uu ka dhalanayo min cadamihi asaga weynta la waayo alcadamu mashruudkii in la waayo shaygii loo shardiyey koo walaa yalzamu min wujuudihi alwujuud walaa yalzamu ka dhalanmaa min wujuudihi shardiga la helidiisa alwujuudu helitaan oo la helo mashruudkii haddii maalan qofku weese qaato salaaddii ma ka dhalana inuu tukaday ka dhalanme xayr inuu waxaa dhici karta qofkii weese qaato uusoma tukan sooma dhici karto way dhici kartaa way dhici kartaa waxay ku dhici kartaaba waaba halma inta weese qaatay tukow salaad markaasu iska halmaamo hadda shardigii waa la helay oo dahaarada ahaa laakiin salaad waa la helay lama helin ama waktiga ma wakti salaadeed ahayn waa waktigii waktunahyiga bacdacasri weese qaato dahaaradiio kaamila ha la hayaa laakiin wax salaada lama hayo sooma marka shardiga haddii la helo ka dhalan maydo mashruudkii in la helay ka dhalanmay la mid maaha sababkii sababkii fiiri waa isku xirnaayeen sababka iyo musababka haddii la helo zawaabu shamsi salaaddii waajiideed horaa laga heliy ma kala hari karin soo maaha laakiin shardiga haddii la helo mashruudkii in la helay ka dhalanmay shardiga hadda waa la haya qofkii waa baaqi haddana salaadii ma tukan way dhici kartaa waa laga walaa cadamu lidaati walaa cadamu lidaati macnaheed waxay tahay waxay tahay walaa cadamun weyn mashruudkii la waayaana ka dhalanee shardiga helidiisa lidaati daati shardi shardiga dartiis loo waayo waxa weyn haddii la helo shardigii oo ay dhacdo maalan in la waayey mashruudkii mashruudkaasu sababta wax uu la maqan yahay shardigan la helay maaha qofkii waa daahir noqdo maalan salaadiina ma tukan waaba halmaamay salaaddu waxay la maqan tahay ma dahaaradan la helaya maaha wax kalay la maqan tahay maalan qofkii waxa weeyaan waa waa weyse qaatay awalba daahir waha korkiisu janaabe ma qabin xayd ma qabin waa weyse qaatay nijaas male waa daahir kaamila soo maaha laakiin qof iska siyaasiya salaada waxa uga daran shirka shirkiyaa bilowday salaadda markuu weyse qaatay markaas ilaha la soo xaroodo waa dhamaatay waqtigii quusida caawa qac ka sii doontaahe duhurkan hadda waktigan shiraas oo shirkii iska fadhiis halka dhig ha sheegi saasay salaadaas ku darto haye qofkaa salaadiisii dahaaradii shardigii ma la helo shardigii waa la helay soo maaha salaadii marka waa la waayey soo maaha ma shardigan dartiisay u maqanta uma maqna ee u diin xigadiisay u maqanta khaaliqa iyo makhluuqa qofkan makhluuqu la weyn waa qof khaaliqa aan qadarin weyn u hay ee makhluuqu aad ula qiimo weyn marka waa xishoona wuu isleeyahay siyaasi weynu tukaayo waa ceeb buu isleeyahy soo ma jeedi marka waxa weeyaan shardigii marka la helo ka dhalan maydo in mashruudkii la helo kana dhalan maydo in mashruudkii la waayo shardiga dartiis loo waayo taasna waa shardiga istilaaxiisa waa shardiga istilaaxiisa luqa iyo shardigiiba waa waxaana luqadii iyo islaaxiiba shardiga waa sheegnay haddana waxaan sheegaynaa xagga shardigii aqsaamtiisii shardiga labaa loo qaybiya labadaba matniguu ku qaybiyey wuxuu yidhi wa huwa shardigu maa shay weeye yatawaqafu uu ku xilan yahay calaa wujuudihi shardigaas la helidiisa ima alxukmu xukunkiioo kale wadaalika kal ixsaani waa guur xalaala soo maridiisoo kale lirajmi xaal u sugnaaday dhagax ku diridda wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa sharda alxukmi xukunka shardigiisa ow amase camalulcilati cilladii inay shaqaydaa ku xidhan wa huwa shardigaasuna shardulcilla waa cillada shardigeeda kal ixsaani guurka xalaalaho lasoo maray xaaluu la mid yahay maca zinaa sinada la jirkeeda xaalu ahaaday shardiga dhowr mara la qaybiyaa marka koowaad waxaa loo qaybiyaa shardulxukmi wa shardulcilla marka koowaad taasaa loo qaybi midda kitaabka u qaybiyey shardulxukmi wa shardulcilla mar xukunkii dhammaayuu shardigan ku xidhan haddaan shardiga la helin xukun la heli maa tusaale rajmiga in qofka zaanigaa dhagax lagu dilo nafta lagaga jaro waa xukun sharciyahoo allaha caalamkan abuurtay uu jideeyey waa xukun sharciya waa xukun sharci ah oo allah uu jideeyey laakiin shardi maxaa u ah waa in ixsaan ka horeeyo qofkan intuusan zinadan ku dhicin maalan guur xalaala inta guursaday oo kuna galmooday intaas waa inay soo martay haddaan la helin ixsaan rajmi xukunka ah lama heli karo sharci islaam lama heli karo qofkii xataa hadduu sinaysto dhagax laguma dili karayo maxaa yeelay maxaa maqan rajmiga xukunkii keeni lahaa oo ahaa ixsaana u shardiya shardigaasaa maqan marka shardigaas waxaa la ydhahdaa shardulxukmi xukunkuu shardi u yahy wuxuu ku yidhi shiiku wahuwa shardigu maa shay weeye yatawaqafu uu ku xiran yahay calaa wujuudihi shardiga la helidiisa ima alxukm xukunka inuu ku xiran yahay wadaalika tusaalihii kal ixsaani waa guur xalaala qofku inuu soo maray kuna galmooday ixsaanka waxaa laydhaha guur xalaala ah inuu qofkanu soo maray uuna ku galmooday weliba lirajmi dhagax ku dilidda xaal u sugnaaday marka dhagax in lagu dilo waa xurun sharciya soo maaha in dhagax wax lagu dila waa xurun sharciya xurunkaa sharciya laakiin shardi maxaa u ah ixsaan haddaan ixsaan la helin la helima wa yusamaa shardigaasoo kale waxaa lagu magacaabaa sharda alxukmi shardigii xurunka ilaa xurunkuu shardi u yahay haye shardiga kale waxaa laha shardulcilla cilladan inay shaqaydo oo xurunka keento uu shardi u yahay haddaan shardigan la helin cillada xukunka ma keeni karto maalan haddana isla ayadiio kale dhinaca kale udhig masaladii haddeerahe waxaa lagu leeyahay arajmu ciladiisu waxay tahay cilada keenta rajmu maxay tahay waa zina Ha, zina keenta laakiin zinadii goormay keeni kartaa dhagax wax ku dilid shardi kale waa inay hesho oo ah inay ixsaan ka horeeyo Ah, haddaan qofkii guur xalaala soo marin zinadii hadduu ku dhaco cilladii waa taalla laakiin xukunkii ma keeni karto oo cilladii inay shaqaydo oo xukunkii keento waxay ku xiran tahay in ixsaan la helo shardigaas hadduu ka maqanya dhagax ma keeni karto waxaa loo leexana waa maxay karbaash iyo boqol kar- boqol karbaash lagu dhufo halkaasaa loo leexana marka cilladii waa joogtay zinadu oo dhagax in wax lagu dilaa cillada iyo dembiga keena waa zina bis laakiin cilladii maxay dhagax ku dilid u keeni weyday shardigeediyaa ka maqan shardigiyaa ka maqan markaasuu yidhi ow amase camalun cila camalun cila halkay ku xigan halkay ku xiran tahay xukmun alxukmudaas ay ay ku cadfan tahay oo waxa weeye ow amase huwa shardigii maa shay weeye yatawaqaf uu ku xiran yahay calaa wujuudi lahelidiisa camalun cila ciladan inay shaqaydo Ah, shardigii waxaa ku xiran ciladu inay shaqaydo intaasoo kale meesha ka cadfan wahuwa shardigii ow amase huwa shardigii maa shay weeye yatawaqafu uu ku xiran yahay calaa wujuudihi shardiga lahelidiisa camalulcila ciladu inay shaqaydo kana xaaluu magacaaba wahuwa shardigaasu shardulcila waxaa la yidhaha shardulcila wadaalika mithaalkii kal ixsaani waa guur xalaala soo maridiisoo kale maca zina xaalu ahaaday marka ciladii waa maxe waa azina laakiin goormay keeni kartaa dhagax ku diridda shardigaas ixsaankaa markay hesho tusaale kale dii xogaa inuu labada tusaale kale bedelo ilaa dadka gabara xoga maskaxdooda adagtoon saas u fahmi karin mase kala bedel mar kale bar inay ka fududaato waxaan leenahay asariqatu cilatun lilqatci asariqatu cilatun lilqatli tuugadu waxay cillo u tahay qaci in qofka midigta laga jaro gacanta midigta halkaas cuncurka in laga gooyo maahan in laba sano lagu xukumo oo la yidhaha waa gada karta taasi waa fasahaadin wey Ah. ee waxa weeyaan halkaa cuncurka in la gooyo wey soo ma jeedid asariqatu cilatun lilqaطci laakiin ciladaasu shardigay leeda shardigay leeda ciladaasu shardigay leeda haddaan shardigeeda la helin waxa weye xukunkii ma keeni karto qadciga ahaa oo waxay tahay shardigeeda an takuuna sariqatu calaa jihati alkhufya waa in tuugnimadaanu si qarsoodiya ay tahay an takuuna sariqatu calaa jihati alkhufya waa si qarsoodiya inuu ku qaato qofka maalka laakiin adoo jidka maraya hadduu kaa dafo gacan lagama goynayo waxa weye maalkaba laga qaadin waxa weeyaan wixii kaloo tacsiiro qaadigu u gartana oo lagu ciqaabi laakiin gacan lagama goy karo ilaahay waa alla xikmad badan fiiriya tuugga in la cirib gooyaa la rabaa saasaa gacanta looga jaraa sababtoo ah inta maxkamad keento maqaati kuma soo oogi kartid ila arkiba mayd markuu qaatee qof kaaga gargaari maa alaabta lagaaga dhigi maa ila lacakiba maa markuu qaadaaya marka waa cadow balaayo in la cirib gooyuu rabaa marka laakiin qofkan dafaaga maarag hadduu dafoor iga dhigaad leedahay markaas inta dadko daba yacana la qabaa fiiri Ah, marka gacangoyn maarsa waxoogaa yara ciqaab kala la marsiina maxaa yeelay nusraad heli kartaa waa lagaaga nusray karaa ilaa waa wax muuqdo sii ordaye waxaad heli kartaa markhaati hadhow oo tidhahda waa kasta dafaygan taagnaa balaagsiyu ahaa midka dafa waana la yaqaan waa ki dafi jiray maskama marka waxa weye waa wax nusrana laga heli karo oo tir warkaalega iga gargaar hataa tira laga daba ordayo waana wax markhaati loo keeni karo laakiin tuuga markhaati uma keeni kartid gargaarna uma heli kartid sidaas darteed wuxuu rabaa xikmadda alle in la marsiiyo oo la ciib gooyo halka xaboo lasoo qabto marka la jaro khalaas jidkaana la suraa waa la lalmina Ah, waa tuugi gacantii hebel wey Ah, khalaas waa laga nasanaa tukaamado furanaa salaadda lasoo tukaa laakiin haddii kale waxa weeyaan afar iyo labaatankaas tukaamada iyo way isku rafaasanaan ummaddu taas hadda maxaan ogaanay cillo shardi u baahan Ah, cilatu waxa weyaan qaci maxay noqotay cilladeedu asariqa laakiin sariqadii shar waxa weeyaan keligeed ma keeni karto xukunku ilaa ay shardigeedu yeesho shardigeed muxuu noqday an takuuna calaa jihati khufya koo xukunkii marka waxaan leenahay xukunkii waa qatculyaddi soo maaha qatculyaddi waa xukun laakiin shardiguu leey waxaan leenahay wash- wayushtaradu fi lqaci cadamu shubha gacangoynta waxaa loo shardiyaa cadamu shubha waa in shubha la waayo Ah, shubha waa in la waayo shubho waa in la waayo ee qofkii haddii meesha wax ka xaday shubha kaga jirto ma laga goy karo aabbihiiaba wiilkii maalkiisii xaray tukaan uu lahaa wiilkiisu inta u dhuuntay uu aabbihi xoogaa kala baxay laga goymaa maxaa yeele waxaa leeyahay shura ku jirto de biilu waa ku lahaa wiilka wiilku hadduuna waxayo inuu biilaaba laga rabay aabbaha ama wiilkii inta u gurguurto aabbihii qasnadiisii kala bax laagta waxaa laleeyahay waa isku hallayn iyo maal aabbe iyo xaquu ku leeyahay aa laleeyahay si kale loo ciqaabi kara maahane ma laga goy karo gacanta maxaa yeele shubha ku jirta marka hadda fiiri aabbihii waa gurguurtay maalkii carruurkiisu xaday cilladii waa la hayaa soomaa shardigeediina waa la hayaa subxan allah saan loo hay shardigeedi cilladii shardigeed wuxuu ahaa calaa wajhi lkhufya cilladii iyo shardigeedii waa la hayaa laakiin xurunkii in la fuliyaa la rabaa oo ahaa qadcigii aawo lama fuli karo maxaa dhacay shardigiisiya maqan oo ahaad waxa weyaan cadam shubha inaan shubha la helin inaan shubha la helin dii shubha la helay maalkan shirkay ahaayeen markaasuu inta u gurguurtuu qasnadii waxar kala bax war maxaad waxadda markaasuu leeyahay waa u baahda maalkan waxbaan ku lahaa hadhow sharulxukmi sharucilla kala yihi marka sharulcillo waxa ah tuugnimada waxa weeyaan inay cilladii weeye xukunka keenayda shardi maxaa u noqday calaa jihati alkhufya xukunkii muxuu noqday qaci shardina maxaa u noqday maxaa u noqday cadamu shubha cadamu shubha cadamu shubha marka sidaas waxa weyn ayaa loo qaybiyaa oo labadaas dhinac ayaa loo kala qaybiyaa wuxuu yidhi shiiku fa yufaariqu huwa shardigii waa faaruqaa alcilata cilada fiiri fa yufaariqu waa faaruqayaa huwa shardigii alcilata cilada waa faaruqaa meelay ku kala duunaanayaan min xaysu meel inahu shaniye laa yalzamu alxukmu xukunku ka laasimi maa min wujuudii shardiga la helidiisa haddii cillo la helo xukunku in la helaa laasimayda maalan ayu sharaab kasta oo ciladii taxriimka laga helay cilladii waxay ahayd aliskaar xukunkii waa la helaa taxriimkii ah waa la helaa laakiin shardiga haddii la helo xukunkii ka laasimi maa in la helo oo maxaan ogaanay hadda salaada maxaa u shardiya addahaara haddii dahaaro la hela salaaddii caladuur ma la tukada lama tukan marka farqiga udhexeeya cilladii shardigii sooma jeedin markaasuu yidhi fa yufaariqu huwa shardigii waa faaruqa alcilata cilada min xaysu meel inahu shaniye laa yalzamu lxukmu xukunkii laasimi maa min wujuudihi wujuudi shardi shardiga la helidiisa xukunkii laasim ka noqon ma ee way dhici kartaa shardigii inta la helo in xukunkiina maqayi allah subxana wa tacala aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed